الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني ويسدي sunnayaasheedii aadaabteedii ayaynu ka soo baxnay halkana waxyaalihii makruuha ahaa ee la karaahiyaystay waysada dhexdeeda ayuu sheekhu inooga hadlayaa qaala naadimu raximah ullahu tacaala makruuhuhu fi lmaayi xaydu asraba walow min albaxri اlkabiiri ikhtarafa aw qadama alyusra cala alyamiini aw jaawasa ahalaaa bilyaqiini makruuhuhu waxaa loo karaahaysta weysadu xaydu meesha ay aatay asrafa filmaa'i biyaha oo israaf iyo xadgudub ku sameeyo walow min albaxri alkabiiri baddii weynayd bay ikhtarafa ha ka qaadanayo ha ka darsanayee ow ama qadama alyusraa bidixdii ayuu ka horraysiyeeyey cala alyamiini midigtii ow ama jaawasa halaaa saddexdii ay ahayd xubnaha mid walba in la maydho ayuu ka gudbiyey bilyaqiini si yaqiin iyo hubaale ayuu uga gudbiyey waxaa sheekhuu leeyahay waxaa loo karaahiyaystaa biyaha weysada arrimo arrimaha wuxuu inooga sheegay isagu waa badan yihiine saddex waa midda koowaad alisraaf ilmaa biyaha qofku uu ku weysaysanayo israaf inuu ku sameeyo israaf ilmaana waxay yidhaahdaan marka uu qofku weysaysanayo waa inuu xubinkii intii u baahnaa wax ka badan u qaado ayay yidhahdeen makruuh oo masalan haddii ay kugu filan yahay sacabkaasi intaad labadaba buuxiso inaad markaa isku shubto marka waa intii xubinku u baahnaayee dhaqaysay ama maydhaysay in ka badan inuu u qaado ayay makruuh tahay makruuh ma aha marka ay qofka biyala'aan ama biyoyaraanuna hayso haddii uu xataa baddii biyihii qadhaadhaa ee milixda ahaa ee badda ahaa hadduu dhinaca fadhiyu ka darsanayo ama biyo macaanoo dee webi ama tog markaa rugmanayaba ha ag fadhiya ee inuu xubinka wax ka badan intii loo baahanaa u qaadaa waxay noqonaysaa karaaho waxay markaa deliishanayaan xadiid oo imaamu axmed uu warinayo musnadkiisa uu ku wariyay ibnu maajahna uu ku warinayo sunankiisa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray sacadoo weysaysanaya markaasuu yihi waa maxay israafkan iyo xadgudubkan aad samaynaysaa afil wuduu'i sarf oo weyse ma sarfi baa ku sugan nacam haa weyn kunta calaa nahar walow webiba aad markaa dhinac fadhidood ka weysaysanaysidee le qaar baabana israafku waa xaaraan markaa dee meelahaasoo kale uu makruuh noqday haddii biyo yar oo loogu talagalay oo saa kuwa ama qasabadaha amaba dee loogu talagalay laga weysaysanayana inaad markaa intii loo baahna wax ka badan aad u qaadaa xaaraan baaba iyada noqonaysaa mar hadday biyo musabala tahay waxaad argaysaa qasabadaha iminka lagu weysaysto qof yacnii furaya oo deetana ay balololaqdaa biyo ay hayaanoo laga yaabo keligii inuu weyse isticmaalo inay dhowr qof ay ku weysaysa ay ku maydhan kari lahaynba weyse iska daayo waxaa loo baahaya markaa qofku inuu markaa markay qasabadu kuwan isxidhayo aanay ahayn inaad markaa shubatood xidhato oo aad wejigii midho oo haddana aad furato oo intaa aad marmarinayso xubnihii iyo wejigii iyo aanay biyo iska bululuqlayn oonay iska soconnin waxaa kaloo iyaduna ka mida waxyaalaha makruuha loo karaahiyaysanayo weysada inuu markaa qofku horraysiiyo bidixdii hadday tahay midig gacantii midig iyo hadday tahay lugtiiba lug iyo gacan midkay tahayba inuu bidixda horraysiiyo oo midigta dambaysiiya ayana waxay ka mid tahay waxyaalaha makruuhaadka ee loo karaahiyaysay weyse ayay ka mid tahay waayo sunnuhu waxay ahayd saynu soo marray nusuus ay tilmaamaysay in dhinaca midig lagu horraysiiyo waxaa kaloo ka mida waxaynu soo marnay sunnuhu inuu yahay in saddex saddex xataa ma in la maydho xubnaha la maydhayo masaxa labdiisa shaaficiyadu waxay qabaan in saddex jeer la masaxayo inkastoo aana xadiid ka sugnaatay madaxa in saddex jeer la masaxo sariixa oo saxiixa aanay jirin sidaa daraaddeed culamada qaarkood ay yidhahaan waxaa lagu gaabsanaya masax hal mar uun haddana ayagu waxay qabaan shaaficiyadu in saddex jeer la maydhayo nusuusta markaa salaadan salaadan ee mudlaqa ayay adeegsanayaan markaa inuu saddexdii ka badiyo amaba uu ka nuqsaamiyo iyaduna makruuhaadka ayay ka mid tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu axmed iyo nasaa'i ay warinayaan waa weysaystay markaas ayuu saddex saddex ka dhigay markaasuu wuxuu uhi haakada alwuduu qofkii ka siyaadiya ama ka nuqsaamiyaa faqad asaa'a wa dalam qofkaasi xumaan iyo dulmi ayuu sameeyey hadduu saddexdii goor ama ka nuqsaamiyo dulmi ayuu sameeyey iyo xumaan asaa'a xagga nuqsaanta wuu ku xumeeyey xagga siyaadadana dulmi ayuu ku sameeyey ayuu markaas yidhi welibana waxa weeye waxayn marka uu qowilan waynu soo marnay inay bannaan tahay inuu markaa marmarna weyse kara labalabana weyse kara saddexduna sida fadliga badan ay tahay laakiin waa markuu khilaafidu markaas sunnaha khilaafayo uu markaas uga yareeyo amaba uga badiyo ama uu yaqiin markaa ku badiyo isagoo sunnaha khilaafaya ayay markaa tan noqonaysaa inuu isaa iyo dulmi markaa sameeyey makruuhuhu waxaa loo garaystay filmaayi makruuhu weysada makruuhiisu xaydu goortiiyo meesha aatay asraba uu ku xadgudba filmaayi biyaha uu ku weysaysanayo walow min albaxri ilkabiiri baddi weynba ikhtarafa ha ka darsanayo ha ka qaadanaya ow aadma qadama alyusraa uu ka horraysiiya bidixda midig yacni lug iyo gacan midkii doonta calalyumna cala alyamiini midigtii ow ama jaawasa alaada saddexdii u dhaafiyo bilyaqiini yaqiin iyo hubaal uu ku dhaafiyo isagoo og inuu saddexdii dhaafinayo laakiin hadduu shakiyo ma labaad maynay mise saddex dee labuu ka dhiganayaa saddex ayuu markaa marinaya ee waa marka uu hubo baabulmasxi cala alkhufayni masixidii markaa labada khuf la masaxayey ayuu u baab yahay nusaga qaarkood ama kutubta qaarkood baabulmasxi cala alkhufi bay yidhaahdaan laakiin tan ayaa ka wanaagsan oo baabulmasxi cala alkhufayn waayo waa labada dee lugood ayaa la kala gelinayaa haddii aanu qofku lukeliyaalo ahayn hadduu lukeliyaalo yahay dee lugtiisaasumuu masaxanaya laakiin marka uu laba lugoodla yahay dee labada lugoodba markaa qofkii waa la gelnaya waa masaxayaa baabkani wuxuu ka mid yahay ayuu raacsan yahay uun baabkii weysada waana waxyaalaha markaa tusinaya yusriga iyo fudaydka ay shareecadeennu leedahay iyo xaalad kasta oo markaa bini aadmiga ama dadku ay ku sugan yihiin inay la socoto khufku ama khufaynku waa kaba markaa laga samayn jiray harag oo sidan sharabaadada oo kale loo xidha loo xidhan jiray haddana yacni dhulalkaa qabow ama eshiya bakistan iyo dhulka waa lagala yimaadaayoo dad masaajida markaa ku dhex soconayo xidhan ayaynu aragnaa waa kabaha laga sameeyey haragga ee la xidhanayo waxa markaa dee halkooda gelayo ayagana shuruuddii yeelanaya kabahan dee ad adag ee buudhka ah ee ilaa kuraamaha ayaguna qarinaya ayaguna halkii khufaynka ayuunbay taagan yihiin marka almasu cala alkhufayn waxa weeye waxaynu soo marnay qofku marka uu caadiga yahay inuu loobada lugood maydhayo haddaba waxyaalahay shareecadu inoo fudaydisay waxaa ka mid a qofku intuu tahaaro qaato inuu khufgiisa ama khufaynkiisaa xidho ama kabihiisa adag ee buudhkaa u xidho kadibna marka ay weysadaa uu ku xidhay ay ka jabto laga bilaabo hadduu qof negi yahay habeen iyo maalin hadduu qof socotaa yahayna saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen halkii uu lugaha ka maydhi lahaa inuu korkeeda ayanuun ka masaxdo marka waa shay rukhso ah oo markaa shareecadu ay noo fudaydisay oo laynoogu jeeya fudaydin halkaad mar walba kadii ka saari lahayd ee haddana aad ka xidhan lahayd inaad maydho ayaa waxaa lagu fudeeyey intaad marka hore dahaaro ku xidhato inaad madaxa kuraasun ka masaxato aanad hadhowta saarsaari intay muddaasi kaa dhammaanayso wuxuu markaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala rukhisa waa la ruksaeyey fii wuduu'i kulli xaadirin mid kasta oo xaadira weysadii waxa la rukseeyey rukhisa masaxi waa la rukseeyey masaxaaddii khufayga la masaxanayey fii wuduu'i kulli xaadirin mid kasta oo negi weysadii yowman wa leylatan habeen iyo maalin walilmusaafiri kii socotada ahaya safray fii safari alqasri safarkii salaadda lagu gaabinayena ilaa halaadin saddex maalmood ayuu masaxanayaa maca la yeelaya habeenadan laga qabo min alixdaasi xadasidii iyo weyse jabiddii laga bilaabo waxaa sheekhu halkan uu inoogu sheegayaa in masaxaadan qubaynka la masaxanayaa rukso uu yahay oo shay loo inoo rukseeyey oo lainoo fudaydiyey inuu yahay oo halkii waysada aan labada lugood ka maydhi lahayn inaan korka uun ka masaxanayno taasi waa shay rukso ah oo bannaan weeye waa xukunkiisii muddadii la masaxanayey ayuu inoo sheegayoo wuxuu yidhi qofkii nagaay ee aan socotada ahayna waa habeen iyo maalin qofkii socotada ahaa ee safar dheeroo safarka safarulqasriga ladhaa salaadda lagu gaabiyo ee labada maalin socoda dhowr iyo siddeetanka kilomitira waa saddex maalmood iyo habeenadoodii waxaana arrintaa tusinaya xadiid fara badan oo ku soo aroortay si xadiidka ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan nebigu sala allahu alay sl arkhasa lilmusaafiri alaasata eam walayaalihinna wuxuu rukseeyey qofka musaafirkaa saddex maalmood iyo habeenadoodii kii muqiimka ahaanaya habeen iyo maalin idaa tatahara fa labisa khufay an yamsaxa calayhima marka uu tahaaro qaatuu khufaynkiisa masaxo ee uu xidho khufaynkiisa inuu masaxdo waxaa kaloo siya xadiidka imaamu muslim isagana fii saxiixi uu ku warinayo shurayx ibni haani uu leeyahay cali bni abi taalib baan weydiiyey can ilmasi cala alkhufayn markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wuxuu u yeelay halaaata ayaamin iyo habeenooda lilmusaafiri wa yowman wa leylata lilmuqiim kii muqiimka ahaana wuxuu yeelay habeen iyo maalin markaa haddaba halkaa uuna leeyahay rukhisa asalkiisu waa shay ruksaha waa mid bannaan laakiin lugihii hadduu qofku intuu iska saaro markaas uu maydhana taas ayaa markaa ka sii waday haddii aanu dee sunnaha nicid ama markaa bannaanadiisa aanu ka shaki sarayn markuu leeyahay fii wuduu'i kulli xaadirin ama wuduu uu leeyahay ayaga marka qofka maydhasho u baahdo ee wax maydhasho keenaa uu qofka ku yimaado ma masaxanaya wuu saarayaa taa wuu saari waxa kale oo sheekhu halkan ayadoo inooga hadlayaa muddadan haddaba habeenka iyo maalintaahi ama saddexda maalmood iyo saddexdooda habeenahi halkeebay ka bilaabmayaan wuxuu uhi waxay ka bilaabayaan min alixdaadi ixdaadkii iyo xadadkii iyo weysabeelkii ayay ka bilaabmayaan marka uu qofku dahaaro qaato hufaynkiisa xidho wuxuu ka bilaabmayaa oy muddadu ka ogodhaysaa weysadaa uu ku xidhay marka ay ka jabto masalan waxaad ka soo qaadaa aroor hore oo markay cadceeddu ay soo baxday ay bilig soo tidhi ayaad intaad weyse qaadatay baad khufaynkaaga xidhatay dahaaradii waad qabtay salaaddii duhur markii aad ka baxday ayay weysadii kaa jabtay markaas ayuunbay kuu bilaabantay muddadii xilligaa xilligeeda ayay kaa dhammaanaysaa haddii aad qof negi tahay ama saddex maalmood iyo habeenadoodii oo xilligaa ka bilaabmaya ayay markaa kaaga dhammaanaysa ku eegtay markaa waa min alixdaasi waxaa jira qowl kale oo imaamu nawowi markaa isagu uu xoojinayo leanna qoladan waxay leeyihiin wakhtigii masiixiddu ay bannaanaanaysay ayaa markaa dee xadadku uu yimaadee weysadii ay kaa jabto masiixiddiisii hadda ayay bilaabatay halkaasi ayaa muddadii markaa laga bilaabaya dhowrkaa jiro waxay ka bilaabayaa masaxa xadadka ka dambeeya marka aad xadadto marka u horraysee aad masaxato ayay ku bilaabaysaa oo masalan tusaale aynu soo qaadanay salaaddii duhurayay dabadeedba weysadii kaa jabtay maad masaxaninoo maad weysanee salaaddii casar saddexdii galabnimo markay ahayd salaaddii casaray gaadhay ayaad masaxatay markaasay ku bilaabaysaa masaxa ugu horreeya aad samaysay xadadka dabadii su-aal kale isweydiiyaanoo xadadku wuxuu yeelanayaa ibtidaa iyo intihaa bilow iyo dhammaad ma bilowga xadadka ayaa mise waa dhammaadka xadadka waxay markaa xoojinayaan siday u badan yihiin markaa ibnu xajar iyo zakariya alansaari iyo khadiib ashikbiin iyo waxay xoojinayaan mutlaqan waxay leeyiin waa marka xadadkaasi u dhammaado oo masalan kaba soo qaad suliga ayuu galay oo calooshaa xanuunaysa oo saacada ayuu ku jiray markaa uu dhammaado ee xadadkiisaasi u dhammaadaabay u bilaabmaysaa ama wuu seexdayba waxaad huruday kaba soo qaad intaad soo haladii subax seexatay baad salaaddii duhur ayaad soo toostay marka aad soo toostay intihaa xadadkii uu intihaad u dhammaado ayuu markaa ku bilaabmayaa isaga jamaaludiin arimli ayaa isagu wuxuu qabaa xadadka wuxuu kala qaadaya inuu biikhtiyaar yahay inuu bikayri ikhtiyaari yahay haddii aanu ikhtiyaarkiisa ahayn oo sida dee kaadi iyo saxare iyo riix iyo hadday tahay marka ay dhammaato ayay muddadu bilaabmaysaa hadday laakiin waxaana xadadkan ikhtiyaarkiisa yahay sida markaa dee hurdo oo kale sida taabashadii markaa wixii markaa weysada jebinaya oo kale awalkiisa ayay muddadu ku bilaabmaysa mar alla markaad hurdada bilowdo markaasay muddadii kow kuu noqoto markaad khurisaad gabaadaabay ku bilaabantay bisag muddadu leeyahy hoggaan kale waxa leeyahay markaad ka baxdayd ka soo toosto waana xaggii muddadii unbay markaa isku khilaafayaan rukhisa basaxi waa la ruqseeyey fii wuduu'i kulli xaadirin mid kasta oo nagi weysadii yowman walaylatan habeen iyo maalinna ayaa markaa loo ruqseeyey walilmusaafiri kii sabray fii safari alqasri safarkii salaadda lagu gaabinayena ilaa salaadin saddex inuu masaxdo maalmood maca layaaliha lala qabo min alixdaadi ay min intihaa ilxadai xadadka iyo xadasidda ixdaad waa xadadid xadadka yacnii dhammaadkiisa iyo dhammayntiisa ayay markaa ka bilaabmaysaa waibtidaau lmudatayni min alixdaadi fa in yashuka haddii uu shakee fii inqidaa'in go-id rasala waa mayrayaa wa sharduhu xidhashadiisana allubsu wa sharduhu shardigiisu waxa weeye allubsu xidhasho bituurin kabula duhri dhammaystirmay uu ku xidho yumkinu waa inay suurtagal tahay mashyu xaajati xaaje iyo baahigu socodkeed calayhimaa markaa korkooda lagu socdo wa satru asurida ayaase lirijlayn labadii lugood ee suriyad maca kacbayhimaa maca kuraamahoodiina lala qabo waxau sheekhu leeyahay waxa uu qofku masaxanayaa inta dee uu hubo muddada habeen iyo maalintaa hadduu nagi yahay ama hadduu socoto yahay saddex maalmood iyo habeennadooda haddii uu ka shakiyo haddaba muddadii nagaadiga muddadii inay ka dhammaatay oo masalan wuxuu ahaa qof nagiyo habeenkii iyo maalintii ma kaa dhammaadeen ama muddadii musaafirku ma kaa dhammaadeen oo masalan shaki ayaa xaggii bilowga ayuu ka galay oo talow markii horraysay ma xadadkaagu ma duhur buu ahaa mise casar buu ahaa halkaas ayuu shakigu ka yimi waanu weyse qabaa markaa uu shakiyey dee wuxuu maydhayaa un lugihiisii ayuunbuu maydhayaa leanna waxay leeyihiin masxigani waa ruqso shuruud bay leedahay waxaa lagu ruqseeyey shuruuddii waxaa ka mida muddo haddii uu markaa muddadii ka shakee asalkii ayuu noqonayaayoo maydhiddii ah oo iminka asalku inaanay go'in bay ahayd halkaa iminka la mari maayo oo la odhanaya asalku muddadiibay markaasi ay asala laakiin xaggan kale ayay ka egeen oo waxay leeyihin masaxni ruksa ayuu ahaa shuruud buu lahaa shardigalaa lagu weliy mar haddaad shardigii ka shakido asalkii baad u noqonaysaa maydhitaankiia markaa khasala dee lugihiisii ayuu maydhi hadduu markaa weyse qabo lugiunbuu maydhi dee haddii kaleoon markaa weyse qabinna dee wuu soo wada weysanaya maca lugina wuu maydhi waxaa kaloo sheekhu yidhi shardigiisu ama shuruudda markaa loo shardiyaa waxa weeye inuu xidho duhri dhammaystiran waa inuu ku xidhaa oo isagoo hadduu jinaabo ama yacni caado iyo xayd iyo ay jireen iyo waysela'aantii mid walba iska soo daahiriyey waa inuu xidhaa waayo xadiidii aynu soo tilmaamaynay ayaa markaa idaa tatahara falabisa khufay an yamsax calayhimaa inuu masaxo ayuu xadiidkii ibnu khusaymiya ibnu xibbaan ay warinayeen xadiidkii kale isagana imaamu albukhaari markaa warinayey iyo imaam muslim iyo ay warinayeen muqiirata bnu shucba markii uu doonay khufaynka oo biyaha uu ku weysanaya u kale inuu ka saaro nebigu sala allahu calayh wasallam uhi dachumaa fa innii adkhaltumaa taahiratayni iska daa buu hi waxaan geliyey ayagoo daahiree dabeetana dushaas ayuubu ka mansaxday markaa waa inuu wey isagoo markaa labadii xadadeedba ka dahaaro qaatay waa inuu xidhaa biduhrin kamulaha shardiga labaad wuxuu leeyahay waa inay suurtagal tahay inay socodka raacaan oo wax lagu socon karayo waa inay yihiin qofkan markaa noqnoqodkiisa uu xaajooyinkiisa iyo baahihiisa u noqnoqonayo wax raacayo lagu socon karayo weynayin maxay diidayaan waxay diidayaan wax balowbalow ahoo ka weynoo sidii ilmo yaroo kaba qofka weyn kabdiisii xidhay oo kale oo ay dhinac walba u dhaaftay oo ay markaa ka dhaadhacayso iyo wax ku nag ah oo aanu ku dhaqaaqi karaynin midnaba waa inaanu ahayne wuxuu ku socon karayo waa inay tahay le'anna waxay leeyihiin masaxani waa rukso waxaana loo rugseeyey wixii markaa dadku ay baahi u qabaan dee dadku baahi waxay u qabaan ee loo rugseeyena waa waxaa caadiyan loogu socdee dee dadku uu xaajadiisa iyo danihiisa ku guto shardiga saddexaad wuxuu yidhi waa inay yihiin kuwo asturaya labada kuraamood labada lugood ilaa kuraamaa waa inay qarinayaan ay dhinacyada ka qarinayaan halkan markaa lugta sare laga soo gelinaya maahae waa inay dhinacyada iyo hoosta iyo xagga hore iyo xagga dambe waa inay ka qarinayaan le'anno faralku waxa weeye lugti hadday bannaan tahay intii faralka haydna dee in la maydho haddii ay markaa qarsoon tahayna waxa kuu bannaan inaad masaxato marse haddii ay muuqato dee faralkeedii waxau noqonayaa inaad inaad inaad maydho markaa wuxu uhi sheekhu faiya shuka hadduu ka shagay fii inqidaa'i ay fii inqidaa'i lmuddati muddada goydeeda khasala wuu maydhayaa lugtii markaa wuu maydhayaa wa shardu ey shuruudu waa mufradun mudaafuna waxamiya wa shuruudu allubsu xidhasho weeye bituurin daharo uu ku xidho kamula oo dhammaystirmay yumkinu waa inay suurtagal tahay mashyu xaajatin xaaje iyo baahin loogu socdo calayhimaa korkooda wa satru qarin ayaa la shardiyaa lirijalayn labadii lugood ay qarinayaan maca maca lkuraamahoodii waalfardu haddaba faralku masxu bacdi culwin badha sare masixiddii weeye wa nudiba waxaa loo sunneeyey lilkhufi khufgii waxaa loo sunneeyey masxu sufli minhu xagga hoose in la masaxo waalcaqibi iyo cidhibta wa cadami istiicaabihi inaan lagu wada camimin baa markaa la sunneeyey wa yukrahu waxaa laysa alghuslu maydhid lilkhufi la maydho iyo wa masxun kararahu uu celceliyey halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa waxyaalihii markaa faralka masixiddu ahaa iyo waxyaalihii sunnaha iyo waxyaalihii loo karaahiyeysanayey wuxuu yidhi faralku waxa weeye waa inuu xaggan sare bacda culwin xagga sare badhkii waa inuu masaxaa culwigaa muxuu ka wadaa culwigaa wuxuu ka wadaa xaggan sare ee faraha korkooda oo waa inaanay hoosta noqonin dhulka taabanaysaa waa faralka waana inaanay noqonin xagga hoose ee jidhka la xidhiidhsan ee xaggan dusha soo marsan waa inay tahay ilaa iyadoo xaggii saraabay qaybina ay ay ku jeedaa lugti jidhkii haysataa qaybina xagga sare ay u jeeddaa markaa qaybtan xagga sare u jeedda ee xagga sareyn weliba xagga hoose hayn waa inuu wax ka midahun oo magacuu ku dhacayo waa inuu masaxaa arrintaana waxaa u daliila xadiidka abu daa'uud warinaya sanadkiisu xasanka yahay cali bni abi aalib uu lahaa low kaana diinu bira'yi haddii ay diintu ra'yi iyo qiyaas iyo anigana saanay ila tahay ay ahaan lahayd lakaana asfalu lkhufyi awlaa bilmasxi min aclaah wuxuu ahaan lahaa buu hi khufka xaggiisa hoose mid ka mudan masixidda xagga sare waqad ra'aytu rasuula sal yamsaxu calaa daahiri khufayhi waxaanan arkay rasuulka ilaahay oo masaxaya labadiisa khuf xaggooda sare nebi maxamed xaggaa sare ee faraha korkooda ayuunbuu masaxay diintuna waa itibaacayo raacidiya nebi maxamed sala alla si laga arkay in lagu raaco oo taa diin laga dhigto laakiin hadday ra'yi iyo qiyaas noqon lahayd waxaynu odhan lahayn war xaggan sare waxba may gaadhine xaggan hoose ee dhulka lagaga joogsanaya wasakhdii iyo wax gaadhaysa xagga aan ka masaxna baan odhan lahayn laakiin diinta ayaan ra'yi ahayn ee wixii cibaado ahi waxa weeye waa tawqiif iyo nin waxbadaya lagu raacaya wixii mucaamalaad amaba dee makaa'id alxarbiyo ah dee wax badanoo ayaga markaa tale iyo farsamo iyo xeelad ku dhisan baa jira sidaa daraaddeed baa beder miyay ahayd markuu lahaa ninkii saxaabiga ahaa yaa rasuula allah halkan ma ilaahay bayna dejiyooyle halkaa dega mise dee xeelad iyo dagaal baynu u degni waayo wuxuu is eegayaa hadduu ilaahay yidhi halkaa dega geestaba looga dhaqaaqayba siday doontaa ugu muuqato laakiin haddii meel laga wareegi karayo ay tahay tanuu doonaya inuu ka bixiyo dabeetana wuxuu udhi maya waxaynu ku degnay uun xeelad baynu ku degin haddaba halkan inaga kiciyo biyaha ina deji buuhi nimanka aan biyaha ka qabsanoo biyaha inagoo haysanna aan ku dagaalna ayguna bilaabiyeyiin sidii buu dabeetana nebigu sal lla alay ku raacay laakiin wuxuu cibaado ahi waa tawqiif ayuu ra'yi iyo qiyaasba soo galo marka waxaa loo sunneeyaa walfardu masxu bacdi culwi weeye waxaa sunnayaasha markaa ka mida buu leeyihi asfalu lkhufi inuu masaxo iyo cidhibtiisa inuu masaxaana waa sunne isagoo dushiina wax ka masaxaya inuu cidhibta iyo xagga hoosena ka masaxaa ayadu markaa way iska wanaagsan tahay oo si khuduuda markaa waxay dhahan gacanta midig wuxuu dul saarayaa faraha dushooda gacantiisa bidixna halkaa cidhibta ayuu saarayo dee daskaasunba isu weydaarin khuduud waa sidaa adana ku soo arooray xadiid ku soo aroortay walow markaa sanad ahaan markaa aada looga hadlay ayay markaa deliishanayaan waxa kale oo sunnaa buu yidhi inaanu ku wada caam yeelinoo dee sidii ood baalashaynayso ama aad masaxayso inaanad markaa khufgii dhammaantii aanad wada marinin ee markaa dee intaasu xataa markaad xagga hoose iyo cidhibta iyo dusha masaxayso saasu baad isuwanaysaa si khadada iyo markaiyo jiididdaasa ayuu baa la isu weydaarinayaa waxaa kaloo iyadana karaahiye ah inuu markaa khufgii maydho wa yukrahu alguslu lilkhufi inuu maydho ayaa iyana karaahiye ah waayo wax soo arooray maaha midda labaad dee waxa laga yaabaa inuu waxyeelayo biyahaasi way ceebaynayaan waxyeel lagu geysanaya daacatulmaalla lama ogolaa waxa kaloo iyana karaahiye ah inuu masaxii ku celceliyo masaxa waxba lagu celcelin maayo hal mar ayuunbaa saa loo marinayaa in lagu celceliyaana markaa karaaha ayay noqonaysaa waalfardu faralku masxu bacdi culwin badh sare masaxii weeye wa nudiba lilkhufi waxaa loo suneeyey masxu sufli xagga hoose minhu ka mida walcaqibi iyo cidhibta iyo xaggii sareba sunnuhu waa in saddexdaa la israaciyo xaggii sare xaggii hoose iyo cidhibtii laakiin macnuhu ma aha sunnuhu inaad xagga hoose iyo cidhibta u masaxdo ayaa kugu filan mar kasta waa inuu labadaa xaggii sare raacya ama xagga sare un fararka uu ku gaabsadaa wacadami isticaabihi inaanu ku wada caam yeelin masaxii ayaa iyaduna sunno ah wayukra ama wayugtara nusa qaar baa odhanaya waa yukrahun weeye alqusl mari lilkufi qofkiiu maydhayo wamasxun ayaa la kelaysaa kararahu wuu ku celceliyuu dhowr jeer uu ka dhigay mubdiluhu waxaa burinayaa khalcun waa saarid wa muddatu lkamaali wainqidaa'u muddati alkamaali muddadii kamaalka iyo dhammaa yacni dhammayskii tilayada buuxday oo dhammaata faqadamayka faqadamayka labadaas gobol irsil maydh wa muujibu iqtisaalin maydhi wixii waajibinayeyna ayaguna way buriyaan waxaa sheekuu leeyahy raximah ullahu tacaala waxa buriya masaxii arrimo waxaa ka mid ah labadii qof inaad saarto ama midkood inaad saarto ama dee uu kala dilaaco oo ay lugtaadii markaa intii kulaamaa ka hoosaysay ay markaa wax ka dilaacaan oo ay markaa lugti muuqato haddii ay markaa taasi dhacdo oo ay markaa wax ka dilaacaanna iyadana waa burayaa deriska qaybtidiisa hore halkaa inoogu jirto wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalى alih wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay masxu cala alkhufayn wixii burinayay ayaynu wadna wuxuuhi mubdiluhu khalcun waxa buriyaa saarid uu labadoodiiba saaruu iska sibo ama mid ka mida ama iyadoo lugtii ay muuqato ama lugta barhkeedoo dee uu dilaaco ama kala googo taasi waa mid waxaa kaloo burinayaa muddadii masaxa oo dhammaata habeen iyo maalintii hadday dhammaato ama saddexdii maalmood iyo saddexdoodii habeen hadday dhammaadeen ayadana waa buray masaxii oo bimacnaa waa dhammaado dib uu masaxan kari maayo waayo dee muddadaasayuu lahaa muddadii hadday dhammaato inaad dib haddana muddo kale u soo bilaabata mooyaane ma sii masaxanaysid haddaba faqadamayki sil halkan uu leeyahay waxa weeye haddii aad saarto ama muddadii ay kaa dhammaato adigoo weyse qaba waxa waajib noqonaysa uun inaad markaa labada lugood inaad maydho labada lugood ayaa durigood saariddan ama dhammaanshahan uu ku buray haddiise adoo weysele ay muddadii kaa dhammaato ama aad saarto dee waa inaad markaa dib u soo wada weysa haddaad doonaysa dib aad u xidhataa waxaa kaluu yidhi waxaa jabiye wa muujibu iqtisaalin maydhi wixii waajibinaya ama jilaaba ama xayd ama nifaas ama dhalma hadday timaaddo in la saaro ayaa waajiba oo dabeetana marka dee laga dahaaro qaato dib xidhashadiisii loo cusbooraysiiyo hadduu doonayo inuu masaxo waa inuu saaru soo dahaaro qaata kadib xidhaa le'annoo waxay ahayduun weysada fii wuduu'i kulli xaadirin baynu nidhi xadiis saxiixa isagana wuxuu ahaa oo ay tirmidi iyo nasaa'i ay warinayaan kaana rasuul lahi sala allah alay slam ya'muruna idaa kunna musaafiriin wuxuu nebi moxamed nafari jiray markaan socoto nahay an namsax calaa khifaafina inaannu khufafka iyaga masaxanno walaa nansicahaa alaaata ayaamin saddex maalmood aanaan saarin min kaayitin wa bawlin wa nawmin aanaan ka saarin haddaan saxaroonno ama haddaan kaadino ama haddaan seexanno ilaa min janaaba haddayse janaaba timaaddo waa in la saarayo qofku soo maydhaayoo soo weyse qaatayo deetana dib u xidhaa markaa wixii maydhi ayana waajibinayeynaa iyaduna waa jebinayaan oo qofku dib ayuu u saarayaa mubdiluhu waxa buriyaa khalcun waa saarid iyo siibid wa muddatu lkamaali wainqidaa'u muddati alkamaal muddadii dhammaysa dhammaystiranka yacni muddadii dhammayska tirnayd ee habeen iyo maalinta ama saddexaydoo dhammaata faqadamayki iqsil labadaada gomadood maydh haddii aad markaa duhri aad ku sugantahay markaa muddadu kaa dhammaatay ama aad saartay wa muujibu iqtisaalin maydhasho wixii waajibinayana wuu burinayaa baabulistinjaa'i istinjadii ayuu u baab yahay iyo aadaabtii xaajada loo gudanayey labadaa qodob ayuu meesha ka wada hadlayaa istinjadii iyo aadaabtiiya loo xaajo gudanayey waxaa sheekhu uhi raximah allahu tacaala talwiisu farjin farji iyo xubinka markaa ama dabada ama xagga hore kaadee wasakhayntii muujibu iqtisaalin maydhi mid waajibinayo weeye wa sunna waxaana la sunneeyaa bilaxjaari dhagaxyaal uma almaayi biyo la raaciyo yujziu waxaa gudayaa maaun biyo ayaa gudi ow halaadu axjaarin ama saddex dhagax ayaa gudi yunqii bihaa uu ku daahiriyo caynan cayn uu ku tiruu ku daahiriye wax muuqda wa sunna liitaaru itaar iyo witriya tire isdheer in laga dhigana waa la sunneeyey walow xasala haba ku xasilo biatraafin darafyaal iyo dacalyo dhinacyo halaasatin oo saddexa bikulli masxatin wa yamsaxu bikulli masxatin waxaanu ku masaxayaa masax kasta lisaa'iri almaxal meeshii oo dhan ayuu ku masaxayaa waxaa sheekuu yidhi waxa haddii uu farjigii oo laga wado xubinkan taranka ama xaggii dambe haddii uu ku wasakoobo shay ka soo baxay shay ka soo baxay buu ku wasakoobay ama waxyaalihii markaa muctaadka ahaayee sida kaadiyo saxare iyo dhiig baa ka soo baxay ama madax iyo madi iyo wadi iyo baa ka soo baxay markaasaa meeshii uu dharoobeeyey uu wasakheeyey taasi waxay waajibinaysaa istinjo qofkii inuu istinjaysto laakiin haddii aanu mulawis ahayn oo aanu wasakhaynin meeshii haba ka soo dhacee oo tusaale ahaan oo kale dee timiru liqaybaa lafdeedii baa ka soo dhacday wax alliyaalya waxay meeshii ku reebtayna ma jirto xabal fataatiiru liqaybaa ka soo dhacday yacni dirxi yar baa ka soo dhacay wax alliyaalya wax wasakha oo meeshii ku sameeyena ma jirto taas iyadu wax istijaa waajibin mayso midkastoy sunnaan tahay markaa inu iska isjeystaa waxaana markaa la sunneeyaa buu idhi inuu dhagaxyaal ku isjayso kadibna biyo raaciyo oo labadoodiiba uu kulmiyo kollay xadiidka ku soo arooray masaladaa waa daciif oo reer quba markaa ayaa nebigu weydiiyey bale ilaahay baa idin ammaanay fii rijaalun yuxibuuna an yatatahharu wallahu yuxibu almutahiriin maxaa samaysaan markaa dhagax baan isticmaalna kadib baan biyo raacinaa didkaa waa la daciifiyey laakiin waxay leeyihiin shaygan caynta a dhagaxaa tiraya oo halkii aad nijaasadiiya wixii gacanta kala geli lahayd hortu inaad markaa dhagaxani wuxuu tirayaa ama qorigan ama shaygan adag shaygii cayntiisi buu meeshii ka qaadayaa meeshii oon waxba saarnaynoo asar iyo uriyowna wax ku siyaarsan yihiin ayaad biyihii ula imanaysaayoo dabeetana biyihiina raadkaasay dhammaynayaan markaa labada inaad siaa isu raaciso ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen laakiin yujzi'u maaun ow alaaثatu axjaar laakiin biyo keliya inaad ku gaabsataa way bannaan yihinoo iyaga waa salaa saddex dhagax inaad ku gaabsataana way bannaan tahay walow biyaba aad haysatide waayo nebigu sala allahu alay slm waa sameeyey waanu faray waliyastajibi alaaثati axjaarin saddex dhagax ha ku isinjayso saddex dhagax wax ka yara in lagu isjaysana waa diidey oo wuxuu yidhi laqad nahaana salmaan wuxu uhi wuu noo diiya rasuulku an nastaqbila alqiblata bikaaytan oo bowr inaan qiblada saxara ama kaadi aan la qaabilo ow an nastanjiya bilyamiin inaan midka ku isjaysanno ow an nastanjiya biaqala min alaaثati axjaar ama inaan saddex dhagax wax yar ku isjaysanno ama inaan rajiic oo cadm yacni diga ama saala ama laf inaan ku isjaysanno wuu noo diiday saddexdaa dhagaxoo markaa uu meeshii ku daahiriyo oo bimacnaa waxa waajiba inuu maxalkii markaa cayntii nijaaso uu kaga daahiriyo oo ahar aan biyaha mooye wax kala reebaynin mooye waa inaanu kaga tegin waxa kaloona yidhi meesha daahirinteeda iyo saddexdii dhagax waxa kaloo ayana u gelayaa dhagax markaa saddexdiisa dacal haddii ay suurtagal tahay masalan waaba kaadiba dhagax weyn baad soo qaadatay dhinacanaad iska marisay haddana dhinacan kale aad iska marisay haddana afar gees bu hababa ama saddex gees bu hayo dhinacan kalena waad iska marisay waa kugu filan tahay bay yidhahdeen le'annahu maqsuudku waxa weeye waanba saxaadda waxa loo jeedaa ee maqsuudku saddex dhagax oo kala baxsan ma aha ee maqsuudku waa saddex jeer in la masaxo oo wax kala baxsan aad ku masaxdo tii markaa way xasilaysaa waxaanu weliba yidhi masax kasta waa lisaa'iri lmaxal maxalkii oo dhan baa la wada marinayaa ee markaa inaad midba markaa dhinac mariso oo masalan dabadii oo kale inaad mid dhinacan mariso midna dhinacan mariso midna dhexda mariso waxaa lagu leeyahay mid wada mari haddana ka kala wada mari haddana ka kala wada mari markan haddaba saddexda dhagax lagu kaafdoomayaa waa marka ay meeshay wax ka soo baxeen un labada makhraj mid tahay ama dabada un ay tahay ama xagga hore ay tahay laakiin labadiiba hadday wax ka yimaadaan waxaa loo baahanaya lix dhagax markaa ama lix weji baa loo baahanayaa taana waxaa tusinayaa damiiri oo kale najmulwahaajka wuxuu ku odhanayay wayaxtaaju almustajmiru fi lqubuli waddubur wuxuu u baahanayaa kii dhagaxa ku siisanaya qubulka iyo duburka ilaa alaaati axjaarin saddex dhagax ayuu u baahanayaa ow xajarin lahu sittatu jawaanib ama dhagax lix dhinac leh ama dhagax lix dhagax dhinac leh ama dee laba dhagaxoo markaa midbo saddex dhinac leeyahay ayuu markaa u baahanayaa qubulkiina markaa saddex loo isticmaalo duburkiina saddex loo isticmaalo ee markay saddex qule laga kaafdoomaya waa markay ama qubulka wax ka yimaadaan ama duburka wax ka yimaadaan waxaa kaloo la sunneeyaa buu leey witrin macnaha waxayd meeshii in la daahiriyo hadday daahirin weydo oo saddex lagama yarayn kara saddexdii ay daahirin waayaan oo ay afar ku daahiroobaan waa inaad shan ka dhigtaa hadday markaa lix ku daahiroobaanna waa inaad toddoba ka dhigtaa waayo nebigu sala allah alay sl xadidka bukhaari iyo muslim warinayaan ida istijmara axadukum falyuutir midkiin hadduu markaa istijmaarsanayo dhagax ku sijooraya saddexa ka dhiga buul wuxuu ihi talwiisu farjin farji iyo xubin taran iyo dabada wasakhayntii lagu wasakheeyo wax ka soo baxay muujibu istinjaa'in istinja ayuu waajibinayaa wa sunna waxaa la sunneeyey bilaxjaari alistinjaa bilaxjaar dhagaxyaal lagu isjayso uma almaa'i biyo yujzi waxaa gudaya maaun biyo ayaa gudi ow halaadu axjaarin ama saddex dhagax ayaa gudi saddexdaa dhagaxoo yunqii bihaa uu ku daahiriyo caynan cayn uu ku daahiriyuu ku tiro wa sunna waxaana la sunnay alitaaru weliba inuu witriya tiro isdheer ka dhigo walow xasala haba ku xasila biatraafin darafyaal alaaatin oo saddexoo dhagax quri leeyahay bikulli masx wayamsaxu bikulli masxatin masaxaad kasta wuxuu ku masaxayaa lisaa'iri almaxal maxalkii iyo meeshii oo dhan ayuu ku wada masixi wa shardu laa yajibu khaarijun walaa yatlaa hayruhu wala yintaqila washardu shardigu waxa weeye laa yajibu anlaa yajiba inaanu angegin khaarijun shayga soo baxay walaa yatraa inaanu ku soo darin hayruhu wax kale walan yantaqila waana inaanu guurin waxau sheekhu halkan inoo gelayaa shuruuddii dhagaxa marka lagu isijoonayo dhagaxa lagu kaafdoomayo uu dhahaa haddaa saddex unbu inoo sheegay waataynu safiilaha ku soo marinay faslu shuruudi ijzaa'i ilxajari amaaniyatun soo may ahayn halkaasaynu ku soo faafay lakiin isagu hadda saddex ka midu inoo sheegay wuxuu uhi shardiga marka dhagaxa lagu isijaysanayo kow laa yajibu anlaa yajiba khaarij waa inaanu angegin wixii soo baxay dhagax wuxuu anfacaa markay kaadidii sii qoyan tahay ama saxaradii sii qoyan tahay hadduu se engego waad iska fadhidaa waad fikirtay ama baalan laynagu imtixaan baa kugu soo dhacay waaba sheekaysayba meeshii oo qallaashay baad dabeetana tidhi qoryo aad guratiyo dhagxaantii ku geli mayse waa inaad biyo ayuunbaa caynoobaya markaa waxa kaloo idhaaheen waa inaanu wax kale aanay ku soo darrinin oo aanay ku imanin waxaan markaa lagu banneeyey inaad markaa dhagaxan aad iskaga tirtaa waa wixii ka soo baxay uun laakiin haddii ay wax kale ku yimaadaan waxa kale ama ha ahaadaan masalan shay nijaas oo kale ama yacni shay biyaahoo kaleo man daahirinaynin shay kalena waa inaanu ku imanin waxaa ka soo baxay oo keliya ayuunbaa dhagaxdani uu kafaynaya hadday wax kale ku yimaadaan meeshii ayadaana biyo caynoobayo waajibaya walan yantaqila intiqaalkana waxay leeyihiin waa inaanu meeshii uu markuu soo baxayay uu ku dhacay waa inaanu dhaafin shardi kalaa jiray waan laa yujaawida safxatahu xashafatahu baynu soo marnay waa inaanu intaa xashafada ee hore iyo intaa markaa dabada intaa isku daboolantay urta waa inaanu dhaafin markaa shardigan walan yantaqila waxay leeyihiin halkii uu markii hore gaadhay waa inaanu dhaafin masalan waxay leeyihiin hadduu intuu halkaa ku dhaca haddana ka tago isla meeshii uun xashafada lafteedii meel kale uu gaadho tacyanal maa ubay leeyihin markaa marka walan yantaqila waa inaanu halkii uu markuu soo baxayo uu ku sugnaaday waa inaanu ka gurinano meel kale uga duulay ama uga darab kicin haddii kale biyo ayaa caynoobaya wa shardu shardigu waxa weeye laa yajibu an laa yajibu inaanu angeyn khaarijun shaygii markaa soo baxay walaa yatra waa inaanu ku soo darrin oanu ku imanin kayru wax kale walan yantaqila waa inaanu guurinoo meeshiina markaa aanu ka guurin wanadbu fi lbinaa'i laa mustaqbila oo mudbiran waxaramuuhu fi lfalaa wanadbu sunnuhu waxa weeye fi lbinaa'i dhis marka uu qofku ku xaajo gudanayo laa mustaqbilan an laa yakuuna mustaqbilan inaanu noqonin mid qaabilsan qibladii oo mudbiran ama miduu daba jeediyey waxaramuuhu way xaaraantinimeeyeen kaa la soo sheegay qaabilidda iyo udabajeedinta filfalaa bannaankii markay meel bannaan tahayna waabay xaaraantinimeeyeen culimmadii oo waxay tilmaameen inuu yahay xaaraan wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa qofku hadduu ku xaajo gudanayo meel dhisan ama yacni waxaa loo jeedaa isaga iyo qiblada markuu shay saatirahoo asturaya oo dhudhun saddex loo qaybiyey labadii ah saddex dhudhun wax ka badanna aanu ka fogaan weliba iyadoy taasi jirto waxaa la sunneeyaa inaanu qiblada qaabilin una daba jeedinin iyadoo kacbada markaa dee sharabda iyo qiblaeda loo yeelaya inaanu dabadana u jeedin qibladana aanu qaabilin hadday meeshu bannaan tahayna oo ay meel bannaan tahay oo aan dhisnayn oo aan waxaa yaraynu soo sheegnay kaa xigin ama waa kaa xigeena aad ka durugto saddex dhun wax ka badan taana inaad qaabisho iyo inaad u daba jeedisaa iyaduna xaaraan bay noqonaysaa waayaa xadiida saxiixa xadiidka bukhaari iyo muslim warinayaan nebigu sala allahu alay sl ida ataytum alkhaayita markaad tagtaan meeshii aad ku saxaro gudanayseen falaa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruuha qiblada dabada ha qaabilina dabadana ha u jeedinina bibawlin aw qaa'id ha la qaabilinoo hala ula jeesanina hana ula daba jeedinina kaadi ama saxar walaakin shariquu aw qaribuu ama halka cadceedu ka soo baxda u jeesta ama halka ay soo ba u dhacdo u jeesta dee waa marka aad ama koonfuur ka xigto ama aad ka xigto waqooyi markuu sanoo kale lahaa dee madiinuu jooga xagganay markaa qibladii kaa xigtaa koonfureed laakiin haddaad dee xagganba ka xigto aad xagga cadceedudhakayta ama xagga cadceed soobax ka xigto oo aad tidhaa sharriq oo uqaribu baarna ayaan odhanayaa dee ama waad qaabilaysaa ama dabadii baad u jeedinaysaa ee waa marka aad ama sideennan oo kale xaggan koonfureed aad ka xigto ama marka madiine oo kale xaggaa waqooyi aad ka xigto ayay noqonaysaa si xadiidkima maa bayna almashriq waalmaqribi qibla dee waa ciddii markaa ama xagga ama xaggan labada dhinac markaa ka soo tukanaysa weeye marka waa markay bannaan tahay waxaa kaloo xadiid uu tilmaamayey ibnu cumar baa wuxuu yidhi waxaan koray gurigii xabsa ayaan korkeeda koray buu idhi libacdi xaajatii markaa rasuulka ilaahay baan arkay oo xaajo gudanaya oo kacbadana u daba jeediyey shaamna qaabilay nebiga xataa xaajo gudashadiisa wax laga qaadanayay ishaa kaga dhacday umuu qasinin marka waxay leeyihiin maadaama oo arkaysa oo qibladii u daba jeediyo markay dhis tahay istiqbaariga istidbaarkuba way bannaan tahay laakiin taa labdeeda inaan markaa la qaabilin baa wanaagsan markay bannaan tahayna waaba xaaraano waa tan ay axaadiidu diidayso wanadbu sunnuu waxa weeye loo sunneeye liqaadi alxaajati kii gudamayey fi lbinaa'i dhisdhexdii laa mustaqbilan an laa yakuuna mustaqbilan inaanu noqonin mid qaabilsan qibladii ow mudbiran ama miduu daba jeediye wa xaramuuhu istiqbaaliga istidaarka way xarni qiblada la qaabiliyo loo daba jeedinayo fi lfalaa bannaankii walaa bimaayin waxa kaloo sunno ah inaanu ku xaajo gudanin bimaayin raakidin biyo fadhiya walaa mahab meeshay dabayshu ka soo dhabanaysay wa taxta muhmirin geed midhaynaya hoostii wa haqbin godkii wa sarabin jeexii wa dillii iyo hadhkii wa dariiqi waddadii waliyabcud hana fogaado walaa yaxmilu qaadi maayo dikra allahi ilaahay xuskiisa ow man arsala ama miduu diray xuskii waman sahaa ka sahwiyaana duma calayhi bilyaddi gacanta ayuu markaa ku dumiyu ku qaban waxaa sheekhu halkana aadaabtii qadaa'ul xaajadii bay inoo sii wadae waxaa ka mida buu leeyahay inaanu markaa ku xaajo gudayn xaajita ama kaadi ama saxrahaatee bimaayin raakidin biyo fadhiya biyahaasi ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan li'annahu xadiidkii imaamu muslim annahu sa nahaa an yubaala fi lmaa'i araakid biyaha soconaya waxaan leey filmaa'i raakid biyaha fadhiya ee ama markaa dee qooqaaniyadii ku jira ama markaa balliyadii ku jira ama dhaamamkii ku jira waa diiday oo waa nahiyey nebigu in lagu kaajo saxaradiina waa ka sii darantay iyaduna dee biyo hadday yidhi waa nijaasoobayaan istiqdaar iyo qudhumaysa ayaa imanaya hadday badan yihiin biyuhu hadday soconayaan xadiidku wuxuu ku qayday kuwii fadhiya hadday soconayaan kuwa yar baa la karaysan kuwa badan lama karahaysan hadday yar yihiinna waaba xaaraan bay iyagu yidhaahdeen culimmadu ma banaano dee biyihii markaa way wasakhaynayaan waxaa kaloo iyaduna karaahiye ah inuu xagga ay dabayshu ka soo socotay dabayshu ka soo dhabanayso inuu la jeesto haddaad iminka dabayl xaggaadii oo buufta haysa aad kala hor jeesato dee ilaa wejiga kaadii way kaaga soo celinaysaa markaa gebigaaga wada wada nijaasoobaysaa marka waa inaanu dabaysha kala hor jeestada ka soo dhaxayso dhaxayso waa inaanu ku xaajo gudanin geed midhaya walow xilligii u midhaynayaba yay gaadhine geed midhalahoo midhayo oo la cuno waa inaanu ku xaajo gudanin leanna waa shay ay dadka intifaacsanayaan markaa dadka ayaa qudhumaysanayaan waxaa ka mid ah inaanu haqbi iyo god haqbi waxaa la yidhaha waa godka wareegsan ee hoos u daloola ayaa haqbi la yidhaahdaa nahyi baa ku soo aroray laa yabulana axadun fi ljuxur sarabkuna waxa weeye waa jeexii waa kii jeexnaa saa u jeexnaa midna waa ka saa markaa inta u goodane wareegsane saa dhulka midna waa kii jeexaa saqbigaa la nahiyey ayuunbaa isagana la haleeshiinaya midda labaad waxaa dhici karta baa la yidhi laba mid in xayawaan daciifi ku jiro oo aad ku waxyeelayso dee in adiga waxbuu kaaga soo idhaadan ay kaaga soo badanay ku waxyeelayaan waaba dhici kartaa markaa iska ilaali markaa adigu dhulkaa ilaahay ballaadhiyey adigu inaad god la doonato ama xayawaan yar baad ku dhimi ama balaayo adigaba kaaga soo boodi waxaa kaloo iyaduna ka mid a inaanu qofku dilligii iyo harhkii iyo meeshii xilli kulaylaha dadku ay harsanayeen inaanu ku inaanu inaanu kaga xajo gudanin waxaa la mida meeshii dugsiga ahayd xilli qaboobaha meelihii dugsiga ahaa ee laga cadeedsanaya la fadhiisay inaanu kaga xaajo gudanin wayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan wuxuu tilmaamay itaqu laacinayn war waxaa iska ilaalisaa maa nebigu yihi labada shee lacnada dadka soo jiida waman lacanaani bayna yaa rasuul allah alladii yatakhalaa fii tariiqi naas aw fii dillihim waa ka dadka waddadooda ama harhkooda ku xaajo gudanaya baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi taana waa iska waayo dadkii baa ku lacnadaya meelaha ay markaa ay isugu yimaadaan ee wax wanaagsan ay isugu yimaadaan na weeye ayaa la mid a haddii ay markaa meeshaa dee khamaar iyo xan iyo balaayo iyo imtixaan kale la isugu imanayo in laguma kala firliyaa wanaagsan bay dhahaen culimmadu walyabcud ha fogaado qofku markuu xaajo gudanayo waa inuu fogaadaa oo dee meel aan waxa soo baxaya cod uu leeyahana laga maqlaynin ur uu leeyahayna aan la uranaynin waa inuu tagaa dee waa hadday suurtagal tahay hadday suurtagal tahay oo aanay ahayn dee magaalooyinkii markaa iyo suuliyada lahaa haddaanay ahayn waa inuu qofku fogaadaa markaa haddayse dee tahay magaalo waa in yubcad canhu waa in laga fogaadaa waa inaan dee daaradda iyo suuliyaagtiisii loo soo fadhiistay qofkii markaa waa in maqsinada laga galaa markaa eaan daaraddii loo soo fadhiisan haddaanu isagii fogaan karaynin ima an yabcuda wa ima an yubcad canhu waa ima inuu isagii fogaado ima in laga fogaado haddaanu fogaan karaynin waxaa kaloo markaa adaabta ka mid a inaannu markaa qofkeenna xaajada gudanayaa wax ilaahay xuskiisu ku qoran yahay ama cid markaa rusushiisii ka midii ay ku qoran tahay waa inaanu qaadanin oonu la gelin shay kastoo muxadna iyadoo la ikraamayo yacni waa inaanu qur-aan la gelin waa inaanu axaadiis la gelin waa inu wax la weynaynayo markaa inaanu suuligii la gelin waxaana markaa arrintaa tusinaya xadiidka abu daa'uud tirmidiya ay warinayaan nasaa'iyo walow sanadkiisa markaa la daciifiyey annahu sanad kaan idaa dakhala alkhala nasaca khaatamahu fargashigiisa ayuu saari jiray fargalkiisuna dee naqshigiisu waxay ahayd muxamaduna sadar bay rasuuluna sadar allahuna sadar bay ahayd hadduuse qofku sahwiyo oo markaas uu ka tago waa inuu markaa dee gacanta uun waa inuu markaa saa ugu qabtaa oo markaa aanu muujinin dee qur'aankii iyo markaa wixii ay ku qoray adkaarta iyo adiciyada ayana la geli maayo laakiin ayada mobayladan ama jihaasyadan qur-aankii markaa uu ku jiro ayaga waxay dhahaan culimmadu la mid maaha qur-aankii qornaa kaa aad maskaxda ku haysaed xifdisan tahay oo kale ayuunbuu la mid noqonaya laakiin waa inaad ku dhex furin inaad ku dhex furin qur-aankii aanad dhexdiisa ku soo saarin wuxu uhi walaa bimaayin waa inaanu ku xaajo gudanin qofku biyo dhexdooda raakidin fadhiya walaa mahabin iyo meesha ay dabayshu ka soo dhowanaysay wa taxta muhmirin iyo geed midhaynaya hoostii wa haqbin iyo godkii daloolay wa sarabin iyo jeexii wa dilli iyo harkii wa dariiqii iyo waddadii waliyabcud qofku ha fogaado marka uu xaajo gudanayo walaa yaxmilu qaadi maayo dikra allaahi ay maa kutiba bidikri illahi ilaahay xuskiisa wax lagu qoray ow man arsala ama cidduu diray ee markaa rusushiisii ka mida wuxuu markaa ku qoran yahay magacoodu waa inaanu sii qaadanin waman sahaaka sahwiye ee la gala arrintaa sahwiye ka taga xataa camdiba ha ahaatee ee xaajadii gudashadii markaa u fadhiisaa damma calayhi wuxuu ku dumayaa bilyaddi gacanta ayuu markaa saa ugu qabanayaayo u markaa ku qarin wayastaciidu wabicagsi lmasjidi faqadim ilyumna khuruujan was'ali makfiratan waxmad wabilyusra dkhuli wactamid ilyusraa wa hawban axsiri shay-an fa shay-an saakitan mustatiran wuxuu yidhi sheekhu wayastaciidu markuu sii gelaya ilaahay buu maangeli wabicagsi lmasjidi wayadkhulu bicagsi lmasjidi masjidka cagsigiisiina wuu u geli oo faqadim horraysi alyumnaamida khuruujan bixidda was'al weydiisa makfiratan dembidhaaf waxmed ilaahayna ku mahadnaq wabilyasrudkhuli bidixdana ku gal bidixdana ku gal waxa sheekhuu leeyahay waxa kale oo sunno ah inuu ilaahay maangala markuu sii gelayo allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'ifi wuxuu odhanaya ilah waxaan kaa magangelayaa shaydaan kii salab iyo kii saladig baan kaa magangelaya bismi illaahi buu odhan waxaa kaloo sunnaha ka mid ah inuu marka uu sii gelayo inuu lugtiisa bidix horraysiyo ku galo marka uu baxayana lugta bidix ee lugta midig soo horraysiiyo sidii masjidka marka masjidka lugta midig baa lagu galaa lugta bidixna waa laga baxaa waxaanuu ilaahay markaa weydiisanayaa dembi dhaaf marka uu sii gelayo markuu markaa ka soo baxayo kufraanaka ilaahu dembi dhaafkaanku weydiisan ba odhan ilaahayna wuu mahadino alxamdu lilahi aladii adhaba cani alcada wacafaani ilaahay dhibtii hayse iga tegsiye cafiye ayaa mahad leh ayuu markaa odhanayaa sida xadiidka asxaabu sunan ay warinayaan inkastoo xadiidka qaybtiisaa kale la daciifiyey wayastaciidu waa magan gelayaa wabicagsilmasjidi masjidka cagsigiisana waa u gelayaa faqadim horraysi alyumnaa midigta khuruujan ay xaraka uli khaarijan ama khuruujan cinda alkhuruuj bixidda agteeda wasa'al weydiisa makfiratan dembi dhaaf waxmad ilaahay ku xamdi wabilyasradkhuli bidixdana ku gal markaad sii gelayso wactamid ilyusraa halkaa inoogu joogo darsu wallahu aclam